maxkamadda ciidamada puntland ayaa maanta dil toogasho ah ku fulisay sideed toban qof oo saddexiyo toban ka mid a ay ka tirsanaayeen maleeshiyada al-shabaab halka kuwa kalena ay ahaayeen askar ka tirsanayd ciidamada puntland kuwaasi oo horey dilal kala duwan u geystay toogashada raggan ayaa ka kala dhacday magaalooyinka garowe gaalkacyo boosaaso iyo qardho maxkamadda ciidamada ee puntland ayaa sidan oo kale u toogatay koob iyo labaatan xukumle oo sideed toban ka mid ah ay ahaayeen al-shabaab labaiyo labaatankii bishii juun ee sanadkii labadii kun koob iyo labaatankii gudoomiyaha maxkamadda ciidamada puntland cornel cabdifataax xaaji aadan ayaa wariyaha v o eda faadumo yaasiin uga waramay tirada ragga maanta ay maxkamaddu toogatay iyo dembiyada ay ku eedeysan yihiin waxaa saaki xukun dil a lagu fuliyey siddeed iyo toban xukumane oo baroseeskoodii soo dhammaaday ilaa maxkamadaha darajada koowaad maxkamadda sare maxkamadda racfaanka ilaa heer madaxweyne tiirkii waxaanu geenay sagaal iyo toban qof siddeed iyo toban baa la toogtay midna tiirkaa lagu sii daayey waxaa lagu sii daayey ninkii askari askari dilay buu ahaa welidamkii qisaasta u lahaa wuxuu ku sii daayey tiirka toogashada magtiisiina waxaa meeshii kula wareegay beeldaajaha calbari oo isagiina xabsigan dib ugu celinay goobaha ay ka dhaceen waxay ahaayeen boosaaso waxaa lagu dilay toddoba al-shabaabah iyo saddex askari iyo nin askarigaa lasii daayey karkaar waxaa lagu toogtay oo lagu fuliyey xukun dil ah laba askari oo waxay dileen laba askari oo ka horreeyey nugaal waxaa lagu toogtay hal al-shabaab ah oo ah al-shabaabtii laba suuj iyo garmaal dib loo soo qabtay gobolka mudug waxaa lagu fuliyey dil toogasho ah shan oo shabaab ah dabcan dadkaas maxkamadaha haddii ay mareen ma heleen qareenno iyo racfaano ay codsadeen baaristii bay soo mareen maxkamadda darajada koowaad bay mareen waalidkood baa fadhiyey maxkamadda horteeda ay ka qirteen rafcaan bay ka qaateen maxkamaddii racfaanka xukuntay oo waxay ku raacdeen maxkamadda darajada koowaad maxkamadda sare marka iyadu waxay xaq u leedahay inay xukunkii jabisay inay ku raacdo markay ku qanacday waxay ku xukuntay dib toogasho ah maanta oo sideedii tahay bishii saddexaad laba kun iyo saddex iyo labaatan baa dilka toogashada lagu fuliyey ilaa laba kun iyo toddobiyo tobankii ilaa laba kun labaiyo labaatankii bayna isugu jiraan xukumanayaashu waa gartay guddoomiye ma jiraan dad maxkamaddu ay dil toogasho ah ku xukuntay oo ku jira xabsiyada puntland waa jiraan in dad dil toogasho ah ku xukuman
waa imise qof dadka ay maxkamaddu dilka ku xukuntay waxay marayaan in oo ku jiraan broseska weli u dhammaan oo hadda waxaa jira anugu maxkamadda guddoomiyaha ku cusbahay laakiin broseeskii maxkamadda sare oo racfaanka ay qaateen baan weli aan ridin marka goortii ay maxkamadda racfaanka ay gasho inta badan dadka waxay ka cawdaan in rumaan sanooyin ah lagu hayo dadka iyadoo horey maxkamadda loo keeni karo oo qofku hadduu dembi leeyahana dembigiisa lagu qaado haddii kalena xorriyadiisa dib ah horta waa saxa waa jiraan in dadku ay muddo ku jiraan waxaana keenaysa caddaynta qofka qofka mudiciga waxa laga rabaa xeelaalintoo kale ama hay-adaha baarisoo kale bayiino iyo caddayn haddii marka caddaynta ay ku dheeraato maxkamadda waxay soo weydiistaa nin muddo kororsi laakiin responsibilityga iyo mas-uuliyadda waxaa iska leh booliiska laakiinse waxaan maxkamadaha ama darajada koowaad ha ahaadeen iyo xeelaalintaba waxaa ku wargelinaya in ay saraakiisha kula xisaabtamaaniin oo sharciga qodobka soddon iyo saddexaad ee xeerka habka ciqaabta mas-uulkii ka soo bixi waaya shaqadiisa waajibkiisa gudan waaya in tallaabada ku habboon isaga laftigiisa la mariyo waayo qofkan xuquuq buu leeyahay in qofka xuquuqdiisa la dhowro an tucdi kula dii xaqin xaqahu inaa qof walba xaqiisa la siiyo muhiim cadeymaha waqtiga raajiya laakiin shaqada marka waxaa leh hay-adaha baarista xeelaalintuna shaqo kuma laha marka hay-adaha baarista waxaan amaraynaa ka maxkamad ahaan in ay soo dedejiyaanin dadkay cadaymaha u hayaanin ama cadaymahooda laakiin qofkii intii la keeno dib looga tegayo waa laiskula xisaabtamaya
aad ayuu mahadsanyay kaasi waxau ahaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada puntland cornel cabdifataax xaaji aadan oo u waramayay wariyaha v o e da faadumo yaasiin jaamac halkaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee v o e